guddoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo xalay warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee komishinka doorashooyinka ayaa waxay ka warbixiyeen halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinkii isa saarnaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ismaaciil aadan cismaan oo ka socday guddida u xil saaran doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa bulshada ku codsaday in laga warsugo komishinka doorashooyinka islamarkaasna wuxuu sheegay inay si habsami ah u socoto tirinta codadku ee heer degmo shacabweynaha reer soomaalia waxaan leeyahay doorashadii waxay noogu dhacday sidii loogu talagalay tiradii gobolla degmooyinka iyo gobollada kasoo hoydeen kasoo wada hoydeen halkan kumay soo hoydeen gobol walba magaalo madaxdiisii bay ka hoydeen oo degmadii madaxda u hayda tirooyinkii baa lagu jiraa bilaabmay caasimadda hargeysota ugu ballaarnana waxaanu bilownay maantana way socotaa si fiican bay u socotaa sidii loogu talagalay bay u socotaa insha allah ilaa berita habeen dambana kolle way dhammaan doontaa wakhtiga lagu dhawaaqi doonana sharcigu wuxuu u siiyey komishanka qaranka markaa waxaan leeyahay dadka khilaafaadka wada ee meel walba wax ka sheegaya ee marbu odhanay cid waxaaya waxaasaa la kaleeyo ciddaasaa guulatay ciddaasaa baalowday cid kastoo guulaysatay iyo cid kastoo hadhabo wax sanada ilaahay ka qoray wakhtigeeday gaari doontaa komishankii qarankee loo dhaariyaa ku dhawaaqi doona dadkan waxaan leeyahy inaga daaya khilaafaadka ha laga warsugo sidii aynuu aamineyn ugu dhiibana komishankii qaranka aynoo haya iyagaa ku dhawaaqi doona markay dhammaato iminkana waxaaba lagu jiraa tirooyinkii oo ka socda degmooyinka oo soo dhammaanaya wakhtigii loogu talagalayna wax dibidhici marnaba kuma dhacayaan si fiican bay u socotaa komishankuna habeen iyo maalin buu u soo jeedaa annagoo task fooraska iyo tiriyaasha axsaabta iyo ururaduna waanu garab taagannahay sidoo kale guddoomiye muuse xasan yuusuf ayaa mar kale ku celiyey in aanay jirin wax natiijo ah oo komishinka doorashooyinka uu shaaciyey
ilaahay mahadii si fiican bay u socotaa wakhtigii loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalayna waa u socotaa waxaanan aad iyo aad u rajaynaynaa in wakhti munaasab ku ah oo xeerka iyo sharcigu dhigayana in ay noo dhammaato haddii ilahay ka dhigo markaa waxaanu idin leenahay oo ku celcelinaynaa natiijo rasmiya oo soo baxday ma jirto natiijadu waxay soo baxaysaa marka jaranjarooyinkii loogu talagalay ay dhammaadaan marka heer degmo oo aynu iminka marayno oo ah heerka labaad ay ka gudubto u gudubto heer gobol oo ka saddexaada iyo ka ugu dambeeyo heer qaran waxaanu idinka codsanaynaa inta hawshaasi socoto in laga warsugo commishinka doorashooyinka qaranka in lagu dhowro shaqada iyo muxuu ahaa dahafurnaanta aanu doonayno inaan ugu soo bandhigno natiijada iyo iyo tirinta iyo hubinta danayaasha siyaasadda oo barbarkayga taagan iyaga ayaa run ahaantii aanu siinaynaa wakhtiga iyo jaaniska iyo inay muxuu ahaa ku qancaan oo arkaan habsami u socodka ilaa haddana alxamdulilah meel fiican bay marayaan sidoo kale komishinka doorashooyinka ayaa goor horoo xalaya baahiyey in ay dhammaystireen qaar ka mid a degmooyinka ay ka mid yihiin degmada lughaya saylac baki degmada sheekh oodweyne caynaba gar adag iyo degmada ceelafweyn waxaa xusid mudan in ay socoto degmooyinka waaweyne gobollada somalilan caasimada u ah sida degmada hargeysa burco boorame berbere iyo degmada ceergaabo sida ay sheegeen komishinka doorashooyinka somalilan marka ay dhammaato tirintan ay gacanta ku hayaane heer degmo waxay u gudbi doonaan tirinta heer gobol xamse cali jeesto v o a hargeysa